anigu runtii waxaan ahay dadka magaalada degan oo aadna ammaankiisa oo u sugan yahay ciidanka oo ciidanka xasilinta ammaan ciidanka xasilinta ammaanka si hoolga si oo wanaagsan ay howshooda u qabtaan beriyahan dambe ammaanku wuu sugan yahay insha allah sidaas iyo si ka badan waan u rajaynaynaa haddou ilaaha idmo haddii aan sacab- shacabka soomaaliyeed nahay aada ciidankeena ugu kalsoonahay waan la shaqaynaynaa insha allah haddou ilaaha idmo bismillahi raxmaan horta aad baan u ammaanaya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha sida ammaanka casiladda ammaanka xasilinta caasimadda si howlgalkii loogu bilaabo oo magaalada isbeddel badan laga dareemo dhanka isku socodka ha noqda dhanka amniga wax walba ha noqdaan aad baan u ammaanana waana soo dhawaynaynaa insha allah waxaan horta aaminsanahay inay ciidanka isla shaqeeyaan oo shacabka walaaltinimo iyo wala dhaqan wanaagsan ay la yimaadaan si aan amniga aniguna ugu qayb qaadanno insha allah haddii aan nahay dhallinyarada ku dhaqan gudaha magaalada muqdisho waxaan dareemaynaa maalmihii ugu dambeeyey ammaan aad u wanaagsan taasina waxaa ku maasan alla subxaana watacaala alla ka sokoona waxaan u mahad celinaynaa dowladda madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo sidoo kale ciidanka xasilinta magaalada muqdisho runtii waxay qabteen howlgallo muhiim ah waxayna magaalada ka safiyeen kooxda argagixisada ee al-shabaab aad ayaan ugu mahad celinaynaa dowladdeedna wanaagsan bismillaah een, ciidanka een, ee, xasilinta ee, loogu magacdaray ee la bilaabay waayihii u dambeysay een, boqolkiiba boq- boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waxaa laisdhihi karaa een, waa ciidan een, nabadgelyo iyo xasilooni lagu nastay een, isbeddelka ammaanka magaalada waa laga dareemayaa een, ciidanku xasilinta waa ciidan een, runtii aad u ah xagga akhlaaqda iyo maxaanku irahdaye adabta iyo si een, iyo soo dhoweynta shacabka een, aad bay ugu fiican yihiin xagga een, la macaamilka ee bulshada rayadka ah ee gobolka banaadir ee runtii waa soo dhoweyneynaa een, ciidanka xasilinta aad baan usoo dhoweyneynaa waan u duceyneynaa Een, waana lagu nastay runtii isbedel weyn baa magaalada laga dareemahayaa hadday tahay isgoysyada hadday tahay isu socodka gaadiidka een, sidoo kale ciidamada een, ee, taraafikada ayaguna si fiican bay u shaqeynayaan wadooyinku jaamku waa ku yaryahay ciidanka si fiican bay dadku usoo dhoweeyaan een, marka waa- aad baa usoo dhoweynaynaa ciidanka xasilinta waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ciidamada dowladda soomaaliya wiilasha soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka xasilinta kuwaasoo wax badan ka bedela ammaanka kuwaasoo wax badan ka bedelay ammaanka u qa- una qabtay hooyooyinka soomaaliyeed wax fiican Ah, runtii aaday noo ixtiraamaan weynana sharfaan annagana sidoo kale ayaanu sharafnay
tan iyo intii ay shaqada ay bilaabeen ciidamada xasilinta magaalada ee, wax weyn ayay ka qabteen dhinacyada ammaanka sida waxaan aragnaa wadooyinka magaalada markii aan ku lugeyn gaar ahaan wadada marka almukarama oo kale iyaga oo ku diyaar ah oo hawshooda u qabanayo si mutadawacnimo ah oo daacadnimo ay ku dheehan tahay dhibaatooyinna uma geystaan dadka rayidka ah cabsi weyn ayaynu ku rideen kuwii ku soo weerarayay maxaan ku idhahdaa eh, qaraxyada iyo balaayada ciidamada dowladda noocay rabaan ha ahaadaano dad cadow ah oo ka shaqaynaya sidii ay isaga horkeeni lahayn si meesha dhan lagu kala guuro haddana waalitinimo weyn ayaa ka dhexayso howlahana waxay u qabtaan si daacadnimo ah ay u qabtaan mar walbo inkastoo laga shaqaynayo dad iska horkeen wado oo ciidamada inay isku diraan ay rabaan haddana uma suurtagelayso isku dirkaas ay wadaan ciidamada ayaana bisoolkeeda wuxuu u gaarsiisan yahay in ay ka hortagaan wax kasta oo la isaga horkeenayo